إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dagaal culus ayaa saakay mar kale dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka somalilan wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan roobab ayaa ka da-ay qaybo ka mida gobolada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wiil dhaniyo soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka kanada ee qaaradda ameerika wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa iska dhiibay dalka kanada isagoo qaxooti ah hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta ayaa jeediyey kelimad cusub oo ku socota carabta
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن oo subaxnimo sabtii ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dagaal culusay ee saakay mar kale dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka somalilan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya dagaalo goosgoos ayaa waxay ka dhacayeen duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool halka oo iska hor fadhiyaan ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ciidanka somalilan ayaa kasoo ruuqaansaday deegaanka goojacadde oo magaalada duleedkeeda ku yaala halkaa oo talis weyn ay ku leeyihiin waxaana ka hortegay dadka deegaanka rasaasta xooggeeda ayaa bilaabatay saakay wax yar ka hor xilligii salaada subax walow shala galabna isku dhacyo ay jireen ciidanka somalilan ayaa madaafiic waxay ku garaaceen magaalada laascaanood sawirro lasoo qaaday ayaa waxay muujinayaan madaafiicda oo ku dhacay gudaha magaalada islamarkaasna qiiqii ay bixiyeen uu samada isku shareeray magaalada gudaheeda waxaa derbiyada ku dhakan dad badan kuwa oo la safan ciidanka dadka deegaanka waxaana la arkayaa gaadiid mikrofana ku xiran yihiin oo magaalada dhex wareegaya islamarkaana bulshada ku dhiirigelinaya in ay ka kala xaroodaan magaalada si duqayntu aanay u waxyeelayn oo aanay ugu dhiman amaba ugu dhaawacmin ilaa ay hadda lama soo warin dagaalka goosgooska ee saaka ka jira magaalada laascaanood cid ku dhimatay amaba cid dhaawac uu kusoo gaaray maamulka somalilan ayaa isku dayaya in uu dib u qabsado magaalada laascaanood oo dadka deegaanku ay kala wareegeen dadka deegaanka ayaa iyaguna naf iyo maalba u huraya in ay maamulka ka hor tagaan waxay sheegayaan in aanay rabin maamulka aysanna ka tirsanayn halka maamulkuna uu ku doodayo in laascaanood iyo deegaanada kale ee hoos yimaadaa ay ka mid yihiin dhulka maamulkiisa horey dagaalo uga dhacay magaalada laascaanood dad badan ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxyeele xoogle ayaa magaalada gaartay xataa isbitaalka ayaa ka mid ahaa meelihii la duqeeyey oo dad ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen waxaa jira abaabul ciidan oo labada dhinac ah
wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed muude iyo abuumuslim ayaa warkaasi noo soo jeedinaya wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in kooxo hubaysani ay magaalada oo ah xarunta gobolka hiiraan ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada beledweyne goobjoogayaal ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo ahaa burca doonayay in ay dhac u geystaan ay wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray maxamed muuse shiiraar xaafadda cilmi loons iyaga oona dilkiisa kadib goobtaa isaga baxsaday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska beledweyne ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay kuwaas oo isaga noqday halkaasi iyaga oo wax natiijo ah gaarin dadweynaha magaalada beledweyne ayaa welwel ka muujiyey cabsida amni ka jirta magaalada beledweyne iyada oo dhowr jeer dad shacab ah gudaha magaaladaasi lagu dilay
roobab ayaa ka da-ay qaybo ka mida gobollada waqooyi galbeed koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya roobab xooggan ayaa ka da-ay magaalada hargeysa kaas oo ay ku dirsadeen dad iyo dunyaba dadka ku dhaqan hargeysa ayaa ka waramay raxmaddii uu allaah ugu deeqay hay dee roob badan baa daayey ilaahay baa maxaad le roobka daayeyna aad buu u badnaa ilaa maanta meeshaad u wexnayd roobka daayey dooxyada dee dooxyadanba waxaa ka daran halbowlihii magaalada aduba almacna meeshii maxaa markiiskii cidi mari kari mayso iminka waxaan u mari kari waaya waxaa weeye dee roobku aad u badnaa iyo dee gaadiidkii iyo wixiiyo meel walba way xidhmatay biriishkana waddadii halbowlahaydiyadna la mari lahaye dee saxmadda yaraan lahayd aya iyadana xidhan wallaahi dee saameyn weyn bay nugu yeelatay dee almacna marka qofkii u shaqaynaysid dhaweeyo oo kale marka u shaqaynaysid maanta maanta kowdii ilaa labadii duhurnimo waan taagnaa sidoo kale waxay tilmaameen in wax fatahaado ah uusan geysan roobabkan ka da-ay hargeysa
iyo horta dooxani waad ogto midnaanka maadkiin wax dhibaato uu sameeyey ma jirin laakiin roob fiican oo maasha allah iyo oo weyn oo ballaadhan ayaa ka da-ay magaalada hargeysa guud ahaanna waxaan malaynayaa insha allah in raxmaddaasi ay wada gaadhay magaalooyinka hargeysa iniyo intaan anuu ka warqabo dooxan wax dhibaato oo ka jirtaa ma jirto wax anba waxyeelo uu geystay ma jirto laakiinse ilaa waxoogaa waqtiyo waxoogaa ayuu yaro jam ahaa iminka waad arkaysaayo dee waa taasoo waa la furay markaa maasha allah raxmaddaasa daaday oo adigu saamayn wuxuu ku yeeshay ilaa laba saacadood ilaa adigu waxoogaa in jidadku ay xidhnaayeen laakiin iminka ayaa iminkunbaa la furay lakin wax dhibaato u geystay ma jirto wax dee meeshana basas iyo wax ka bixi jirin ma jirin gobolada dalka soomaaliya qaybo ka mid ah ayaa waxaa ka curteen roobab wiil dhalinyaro soomaaliya ayaa lagu dilay dalka kanada ee qaaradda ameerika iyadoona dhanka kale wasiir ka tirsan dowladda federaalka uu iska dhiibay dalka kanada isagoo qaxooti ah wararkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd
usaame ibraahim aadan oo ahaa wiil soomaali ah ayaa lagu dilay dalka kanada rag hubaysan oo aan la aqoonsanayaa shalay wiilkan ka hor dilay gurigiisa xilli uu socday goobtiisa shaqada sida uu sheegay ibraahim aadan sagaar oo ah aabbaha dhalay usaame wuxuu sheegay ibraahim inuu maqlayay ilaa toddoba xabadood kadibna uu noqday qofka ay rasaastaasi ku dhacday wiilkiisa isaga oo sheegay inay naftu ku jirtay markii uu tegay goobta uu dilku ka dhacay ayna toddoba meelood rasaastu uga dhacday dhiigna wuu ka qulqulayay jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa waxaa soo food saaray cabsi xooggan kadib markii ay ka war heleen dilka loo geystay wiilkan soomaaliga ah dhanka kale laba askari oo booliska edmonton ka tirsan ayaa la dilay iyagoo ka jawaabaya wicitaan war ka soo baxay booliska edmonton ayaa lagu yidhi adeega booliska edmonton waxay ka tacsiyeynayaan dhimashada labo ka mid a askarteeda roondada oo la dilay iyaga oo ka jawaabaya wicitaan goor sii horraysay oo shalay ahayd dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka dowladda federaalka ayaa qaab qaxooti ahaana iskaga dhiibay dalka kanada kadib markii wafdi uu ka mid ahaa ay tageen dalka maraykanka ninkan oo lagu magacaabo cabdixakiim jimcaale aadan ayaa la sheegay inuu in muddo ah raadinayey sidii uu ku tegi lahaa dalka maraykanka kadibna isagoo baadigoobkaas ku jira loo magacaabay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka dowladda federaalka wuxuuna fursad u arkay marba haddii uu tegay maraykanka inuu gaaray meeshii uu in muddo ah ku taamayey taas ayaana keentay ayaa la leeyahay inuu u goosto dalka kanada oo uu isku dhiibo qaab qaxooti ahaan ah maadaama sida uu ku galay dalka kanada aysan suuragal ahayn in lagu tago dalka maraykanka warkan dhegeystayaal saakayi oo sabti ah wuxuu idinkaga imaanayaa idaacada islaamiga alfurqoon hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacidada jasiirada carabta ayaa jeediyey kelimad cusub oo ku socota carabta muuqaal ay bahisay muasasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ayaa waxaa kasoo muuqanaya sheekh hubeeba suudaaniya oo ah hogaamiye rugcadda ah oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida sheekh hubeeba suudaaniya ayaa jeedinaya kelimad ciwaankeedu yahay weylun lilcarab min sharin qad iqtarab waxaana la daawan karaa muddo labaatan daqiiqo ah wuxuuna xoogga saarayaa uu kaga hadlayaa inuu muujiyo khatarta xukaamta carbeed ku yihiin bulshada muslimiinta ah ee ku nool jasiiradda sida ay saliibiyiinta iyo yahuudda u dhexal siinayaan jasiiradda rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dhaqaalihii islaamka oo ay malaayacni iyo waddooyin xaaraan ah ku bixinayaan halka ay gaajo u la-aynayaan muslimiin badan oo ku nool kaamam ku yaala waddamada muslimiinta hawa ugu badnaadaan ee kuwa ku yaala waddamada carabta
wajacalahaa ardan laa yanbagii walaa yajuusu أن تكون ملاذا ولا سكنا إلا لمن كان من المسلمين خاصة فقال عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما
work with the Qatari military off base. We also ensure we show a presence so that we can deter all enemy threats to the AUAB.
فجعلوا هذه الجزيرة معسكرا لمجندي ومجندات الصليبيين الأمريكيين وغيرهم في احتلال سافر لمعقل الإسلام وأصبح استقدام الفجرة والفاجرات من كل أنحاء العالم مرحبا بهم ليطأوا جزيرة الإسلام ويفسدوا فيها وحسبنا الله ونعم الوكيل ولكنه ليس حدثا رياضيا فقط بل هي مناسبة إنسانية كبرى
اهلا وسهلا بالعالم في دوحه الجميع ويلكم اند جود luck تو اول
فيا ترى هل ستدفعك مشاهد الزلزال المأساوية على تدفق مشاعرك الإنسانية الجياشة لتنفق بسخاء على إعادة توطين المهجرين من كارثة الزلزال مثل ما أنفقت على كأس العالم أم أن مآسي المسلمين الكبرى نصيبها كالعادة منكم يا حكام دويلات الخليج الفتات ويا ترى أين هذه الإنسانية المزعومة من المشاهد المأساوية الكبرى التي تتناولها شاشات القنوات الفضائية منذ سنوات لمعاناة ملايين المسلمين الذين يكابدون الجوع والبردة والمرض والتشرد في مخيمات اللجوء والنازحين تصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين
اند جود luck تو اول
ما عنا حطب ما تطفطي اند جود luck تو اول
من برد ما تطلع بعرف كيف قبل عدور المعتصم لما صاحت وحدي ومعتصمة نينجا نينجا وحضر بنات انهت ولك ايش بدي احكي لك ايش بدي احكي
insha allah kelimada shiiqa oo faahfaahsan islamarkaana tarjuman waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa